xaakinada cutubka saddex iyo tobnaad reer binu israa'iilna waxay haddana sameeyeen wax rabbiga hortiisa ku xun markaasaa rabbigu gacanta u geliyey reer falastiin intii afartan sannadooda oo waxaa jiray nin reer surcaa oo jiribkiisu ahaa reer daan magiciisana waxaa la odhan jiray maanoo ah oo naagtiisuna madhalays bay ahayd oo ma ay dhali jirin markaasaa malaa'igtii rabbigu naagtii u muuqatay oo ku tidhi bal eeg haatan waxaad tahay madhalays oo waxba ma aad dhashid laakiinse waad uuraysan doontaa oo waxaad dhali doontaa wiil haddaba sidaas daraaddeed iska jir oo waan ku barayaae ha cabbi khamri ama wax kale oo lagu shakhraamo oo waxaan nadiif ahaynaa ha cunin waayo bal eeg waad uuraysan doontaa oo waxaad dhali doontaa wiil oo madaxiisana waa inaan mandiil la marin waayo ilmuhu markuu dhasho iyo inta ka dambaysaba wuxuu noqon doonaa nadiir ilaa loo soocay oo isagu wuxuu bilaabi doonaa inuu reer binu israa'iil ka badbaadiyo gacanta reer falastiin markaasaa naagtii timid oo ninkeedii u sheegtay oo tidhi nin ilaah baa ii yimi jaahiisuna wuxuu u ekaa jaahi malaa'igta ilaah oo aad looga cabsado anna ma aan weydin meeshuu ka yimid isna iima uu sheegin magaciisa laakiinse wuxuu igu yidhi bal eeg waad uuraysan doontaa oo waxaad dhali doontaa wiil oo haddaba ha cabbi khamri ama wax kale oo lagu shakhraamo waxaan nadiif ahaynaa ha cunin waayo ilmuhu markuu dhasho iyo ilaa maalinta dhimashadiisa wuxuu noqon doonaa nadiir ilaah loo soocay markaasuu manooca rabbiga baryey oo yidhi sayidow waan ku baryayaaye ninkiilaa oo aad soo dirtay mar kale ha noo yimaado oo hana baro waxa aanu ku samayn lahayn wiilka dhalan doona ilaahna codkii manooax wuu maqlay oo malaa'igtii ilaahna naagtii bay mar kale u timid iyadoo berrinka fadhida laakiinse manooax oo ahaa ninkeedii lama uu joogin iyada markaasay naagtii dhaqsatay oo oraday oo ninkeeday u sheegtay oo waxay ku tidhi bal eeg waxaa ii muuqday ninkii maalintii ii yimi markaasuu manooax kacay oo naagtiisii raacay oo wuxuu u yimid ninkii kolkaasuu ku yidhi ma waxaa tahay ninkii la hadlay naagta oo isna wuxuu yidhi waanahay markaasuu manooax yidhi haddaba markii sidaa tidhi ay rumowdo wiilku caynkee buu noqon doonaa shuqulkiisuna muxuu ahaan doonaa markaasay malaa'igtii rabbigu manooax ku tidhi kulli wixii aan u sheegay oo dhan naagtu waa iska jirto iyadu waa inaanay cunin wax ka soo baxa geed canab oo yaanay cabbi khamri ama wax kale oo lagu sakhraamo oo waxaan nadiif ahayna yaanay cunin oo kulli wixii aan ku amray oo dhan ha dhowrto manoocana wuxuu malaa'igtii rabbiga ku yidhi waan ku barayaaye aan ku raajinno intii aanu orgi yar ku diyaarinayno oo malaa'igtii rabbiguna waxay manooax ku tidhi inkastoo aad iraajiso anigu cuni maayo cuntadaada oo haddaad diyaarisid allabari la gubo waa inaad rabbiga u bixisid waayo manoox ma uu ogeyn inay malaa'igtii rabbiga tahay markaasuu manoox malaa'igtii rabbiga ku yidhi magacaa si markay erayadaadu ahaadaan aanu ku murweyno malaa'igtii rabbiguna waxay ku tidhi maxaad magacayga u haybsanaysaa waa yaabe sidaas daraaddeed manooax wuxuu qaaday orgigii yaraa iyo qurbaankii haruurka ah oo dhagax dushiis buu rabbiga ugu bixiyey oo malaa'igtiina yaabay samaysay manooax iyo afadiisiina way fiiriyeen waayo markii ololkii meesha allabarigu ka kacay xagga samada ayay malaa'igtii rabbigu koru raacday ololkii meesha allabariga manooax iyo afadiisiina way fiiriyeen oo intay dhaceen ayay wejigoodii dhulka saareen laakiinse malaa'igtii rabbigu mar dambe uma ay muuqan manooax iyo yaafadiisii markaasaa manooax ogaaday inay ahayd malaa'igtii rabbiga oo manooaxna wuxuu afadiisii ku yidhi hubaal waynu dhimanaynaa maxaa yeelay waxaynu aragnay ilaah laakiinse afadiisii waxay ku tidhi hadduu rabbigu doonayo inuu ina dilo inagama uu aqbaleen qurbaan la gubo iyo qurbaan haruudha oo waxyaalahan oo dhanna inama uu tuseen oo haatanna inama uu sheegeen waxyaalo caynkana oo naagtiina wiil bay dhashay oo magaciisiina waxay u bixisay samson wiilkiina wuu koray ilaahna wuu barakeeyey isagii oo ruuxii rabbiguna wuxuu bilaabay inuu ku dhaqaajiyo maxanex daan oo u dhaxaysa sorcaah iyo eshtaa-ool